wasaaradda hanraabta arrimo qoyska iyo xuquuqul insaanka maamulka jubbaland iyo hay-adda naafada qarankaio alaab muhiime oo lanka tiragalay dadka baahiyo gaarka qaba ka wareeji dadka naafada ee jubbaland ka dhaqan alaabtan web ayay ka kooban ay tahay kuraasto dadka lihaadsho oon dhammayniyo isticmaaleen biro dareerka ulayoo isticmaaleen dadka aragga naafada ku ew iyo weliba alaab kaloo muhiiman ee dadka naafade qaybta koowaad ee barnaamijkan wayba ku faa-iideysatay laba boqol iyo konton kumid ee dadka baahiya gaarka qaba ee jubbaland ka dhaqan iyo ina munaasabada lakaka wareejiya ay alaabtan iyo goobroog ka haayeen wasiirka wasaaradda hanraabta iyo xuquuqul insaanka jubbaland guddoomiyaga hay-adda naafada qaranka iyo guddoomiyaga dalada naafada jubbaland iyo weliba ururada haweenka ee jubbaland ku dhisan qaar ku mida dadka naafada ee ka dhaqan jubbaland ee alaabta geeka la guddoonsiiyey iyo sheegay iniyoo ka faraxsan yiin iniyoo helaan alaabtii oon isticmaalo lahaayeen markiio danoosha un baahadan ilaahaan ku mahadinaynaa dowladdana soo gaarsiisay iyo hay-addeen dhammaan waa ku mahadinayaa dad guryaamiin ahoo iska tabaalaysano xanuunsan oo guryahooda iska fadhiyo ayaan nahay marka in nala caawiyo mar walba nala caawiyo oo wax nala taro oo nala soo xasuusto dadka guryaha iska fadhiyo oo masaakiinta ah oo aan kici karin suuqyadan aadi karin aan nahay marka waxaan u baahnaan lahayn baabuurka baaskiilka gacanta lagu wado marka aniga xalaa laysoo wacay waxaa la dhahay baabuurka baaskiil gacanta lagu wada lagu haya marka hadda maanta kanaa la kulmay alxamdulilah guddoomiyaga hay-adda naafada qaranka soomaaliya maxamed cabdulle jaamac ayaa sheegay in jubbaland iyo kumitata dhowr magaalo oo iyo horeyhanka dhiibeen alaabtun geeka kismaayila kabi maanta meeshan waxaa lagu qaybinayaa qalab qalabka dadka naafada ah baa lagu qaybinayaa qalabkaas oo isugu jira laba boqol iyo konton wiljeer laba boqol iyo konton karaajiska ah iyo boqol iyo konton usha dadka araggana ay isticmaalaane weydkenka la yidhaahdo qalabkan waxaa ku deeqay hay-adda king salmaan ee boqortooyada sacuudi arabiya qalabkan wuxuu qayb ka ahaa qalab badan oo gobolo kala duwan la geeyey oo muqdisho iyo kismaayo baydhabo iyo dhuusamareeb si hordhaca hadda loogu qaybiyey saddexdii meeloodoo kale waa lagu soo qaybiyey kismaayo a u dambaysa waxaana iska kaashaday qalabkan qaybintiisa hay-adda u n d b hay-adda naafada qaranka iyo wasaaradda haweenka ee jubbaland runtii maanta qalabkan la bixiyey oo qaybta kalena berri la bixin doono oo isugu jirta boqol wiljeer baa maanta la qaybiyey iyo konton biraha karaajiska la dhaho iyo shan iyo labaatan usha aragga ah berritana waa la wadayaa inta u dambaysana waxaa dhici karta in la bixiyo berri mooye saa dambe marka waxaa loo baahan yahay dadka maanta qalabkan la siiyey inay uga faa'iidaystaan horumarkooda ma aha inay meel iska dhigtaan oo iska farfadhiyaan oo ku sheekeeyaan ma aha dad dhallinyaraha loo badan yahay dad waaweynba waa la isugu jiraa qof kastoo maanta qalabkaa helay waxaa la rabaa qalabkan inuu uga faa'iidaysto inuu noloshiisa kor ugu qaado inuu inuu maaragtay waxbarasho aado inuu shaqaysto inuu business samaysto inuu isku filaadaa la rabaa qofka waa la imbaawargareeyey waxaa la siiyey awooddii uu ku dhaqaaqi lahaa ee guriga kaga bixi lahaa waa ina sida ugu fiican looga faa'iidaysto wasiirka wasaaradda hanraabta arrimo qoyska iyo xuquuqul insaanka jubbaland marwo cadar ismaaciil cabdilaahi iyo waybaye inka dambayntii igmahadnagtay dhammaan hay-adooga qaybta ku hay biyowka alaabtun maarta farxad bay noo tahay iyo wanaag in wasaaradda haweenka iyo xaquuqul insaanka dadkan ay hoos yimaadaan maanta loo helo welijaradii iyo birihii iyo qoladii indhaha la'ayd ayagana ushoodii iyo iskugu jiraan alaabtaan maanta iyo berri aan bixinayno haddii al yidhaahdo ma li'id caqligana ma li'idiin naafo haddaad tahayna waa shaqaysan kartaa waa socon kartaa maanta gaariga lagu siiyey ma ahan inaad taa guriga dhigatid inaad fadhiisatid waxaa la rabaa inaad ku shaqaysatid inaad waxbarasho ku aadid inaad ku ganacsatid inaad maaragtay ehelka ku soo salaantid meel walba inaad ku martaan ood socotaan aan idinka rabaa annaga xanuun kasta oon dhisna waxaan u samaynaa meeshii dadkaas ee wiljarka ku wadi lahaayeen ninkan hadda waa idinla mid waa nin naafaa waa guddoomiyihii dhan waa nin waxbartay sidiisoo kaleaan rabaa inaad ka soo dhalaashaan ee aadan dhiignaafaanahay oo ani waxba ma qabsan karin